casharka laba-iyo tobanaad nabadgelyo korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaan idinku salaamayaa magaca eebbe oo doonayo in qof weliba uu fahmo jidka xaqnimada uuna raaco jidkaasi oo isagu u bilaabay waxaynu ku faraxsannahay maanta in aan dib ugu soo noqonno barnaamijkeenna jidka xaqnimada barnaamijka aan soo dhaafnay waxaan ka barannay labadii wiil ee aadan iyo xaawe ay dhaleen xaabiil iyo qaabiil waxaan aragnay sida ay u soo bandhigeen qurbaankooda si ay alle uga cabsadaan xaabiil ilaah buu aaminsanaa wuxuu keenay lax laakiin qaabiil wuxuu isku dayey inuu ilaahay xooggiisa ula xidhiidho waa sida ay u qoran tahay taariikhda buugga towraadka ilaaha wuu aqbalay qurbaankii xaabiil laakiin wuu diiday qurbaankii qaabiil laakiin qaabiil wuxuu u cadhoodhay walaalkiis islamarkaasina wuu dilay maanta waxaynu usii guudageli doonaa towraadka nebi muuse aadan markuu seed dhalay kadib wuxuu noolaa siddeed boqol oo sano wiil iyo gabadh wuu dhalay farcankiis aadan iyo xaawa ilaahay wuxuu inoo soo bandhigay farcankii qaabiil iyo seed oo ahaa qaabiil wiilkii walaalkiisa ka yaraa seed wuxuu ahaa qof alle ka cabsi badan wuxuu doortay inuu ilaahay adeeco wuxuuna aaminsanaa ballankii ilaah sharaxaadda labaad ee wiilka aadan iyo xaawa waxay ahayd mid kala duwan waxay ahayd kuwa raacay ereyga ilaah iyo kuwa diiday ereyga ilaah ilaahay waa caadil wuu kala saaraa dadka xun iyo kuwa fiican oo raacay ereygiisa kii alla kii raaca ereyga ilaaha wuu liibaan doonaa laakiin kii alla kii diida ereyga ilaaha waxaa u sugnaatay khasaaro marka hore waxaan firin doonaa qoyskii qaabiil qaabiil wuxuu doortay naag qoyskiisa ka mid ah waxay dhaleen caruur maynan maamuusin ereyga ilaaha waxay ahaayeen dad khibrad iyo aqoon badan waxay ka dhiseen magaalo qalabo biro iyo alwaaxyo rabbi baa mahadle cutubka towraadka wuxuu leeyahay oo kalay sheekadii qaabiil iyo xaqdarrida ay sameeyeen farcankiisa wuxuu inoo sheegayaa oo kale qoysaska walaalkiisa cutubka wuxuuna leeyahay aadan wuxuu noolaa ugu yaraan sagaal boqol oo sana markaa kadib ayuu dhintay qarnigaasi dadku waxay gaadhi jireen da' aad u weyn marka kadib ayay dhiman jireen idriis rumaysad baa kor loogu qaaday si uusan dhimasho u arag lamana helin maxaa yeela ilaah baa isagii qaaday waayo intaa ka hor loo qaadin ka hor ayaa markhaati loo furay inuu ilaaha ka farxiyey uuna dadka gaarsiiyey diinta wanaagsan sida nebiyada kale ay ahaayeen idriis wuxuu soo bandhigay awoodda ilaaha wuxuu shaaca ka qaaday in kuwa alle kii ilaahay ku caasiya uu silci doono iyo kuwa dembidhaafka diidan bal dhegayso nebi idriis wuxuu yidhi idriis oo ahaa farcankii tobanaad oo aadan isna kuwan wax ka sii sheegay isagoo leh bal eeg wuxuu yimid isagoo wata mu'miniinta aan tirada lahayn inuu xukun ku soo jeediyo kuwii iyo inuu kuwa aan cibaadada lahayn oo dhan ku caddeeyo shuqoladooda cibaado la'aanta ah oo ay cibaado la'aanta ku sameeyeen iyo waxyaalihii dadka oo dhan ay dembiilayaasha aan cibaadada lahaynu isaga ka sheegeen nuux wuxuu ahaa nebi oo aad u aaminsanaa ilaaha laakiin idriis ayaa aad u jeclaa rabbiga nuux wuxuu ahaa nebi uu ilaahay soo diray idriis wuxuu ahaa nebi oo alle ku xira mar weliba nuux nebi nuux iyo nebi idriis taariiqahooda aad bay iskugu dhadhowaayeen laakiin nuuxa marka hore wuxuu isku dayey inuu badbaadiyo qoomkiisa isagoo doonayo inuu ilaahay xasuusiyo idriis mar weliba rabbiga ayuu ku xirnaa isjiraaba in aad iimaanka ku jirtaan iyo in kale oo bal istijaabiya oo miyaydan is ogeyn in ilaahay uu meel weliba joogo haddaynan ahayn kuwa aan loo bogin oo rumaysad la'aantiin ma suurtowdo in isaga rabbiga laga soo noqdo taasi aawadeed kan rabbiga soo diray oo nebi nuux ahaa waa inuu rumaysto inuu jiro oo uu yahay kan abaalguda kuwa ereyga ilaaha rumaystaan dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudan oo haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dot com
rayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado rayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsaday darman qaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsaday darman qaadiyo nafta deeqdaye ay kalay soo dhabo
rayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado rayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsaday darman qaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsaday darman qaadiyo nafta deeqdaye ay kalay soo dhabo
qayso dartaan ku daalane darataan daran ma u diirnaqdo qayso dartaan ku daalane darataan daran ma u diirnaqdo ma u diirnaqdo may ka tahay
daraday iqraay nafta daalane laydaran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane la ildaran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taagahay
qayso dartaan ku daalane darataan daran ma u diirnaqdo qayso dartaan ku daalane darataan daran ma u diirnaqdo ma u diirnaqdo may ka tahay
daraday iqraay nafta daalane laydaran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane la ildaran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taagahay
haldoorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa helay daryeel haldoorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa helay daryeel waa deeqila
shanay runtii waan kugu dago dabashada ishaa kugu doogsate ducaysanay runtii waan kugu dago dabashada ishaa kugu doogsate daa'imaw ku daa
halkorkii ragee nafku doorato dooftii haddaan kaa helay daryeel halkorkii ragee nafku doorato dooftii haddaan kaa helay daryeel waa deeqilaa
ducaysanay runtii waan kugu dago dabashada ishaa kugu doogsate ducaysanay runtii waan kugu dago dabashada ishaa kugu doogsate daa'imaw ku daa
qaysoo dartaa nafta daalane darataa ildaran ma u diirnacdo qaysoo dartaa nafta daalane darataa ildaran ma u diirnacdo
ikaweg daruurtu xididkaagan dogolka mawlu ugu daahiyo dibna dhuxo shaamuudyo marmar dib uga faydiyo sankaruurkan soo degi intaa deeraale ikaweg daruurti iridkaagan dogolka mawluhu ku daahiyo dibna dhuxo shaaboodi marmar dib uga faydiyo sanqaruurkan soo degay intaa deeraale ay madaxishoodka markaad noqontaa dadabta ballaygu didaya qolayga daraya intaad beeraale dumarugu filxoonay dayax shan iyo tobanaad dahabagu masaali dadakii todobi toban uga loogu daraye indhaad beeraale markaad socodkaada macdige degenida tallaabada miisaanka lagu daray laafyaha la daawayo dadku waxay yidhaahdaan may daarin ciide daawo islaamudi markaad socodka damacdige deganida tallaabada miisaanka lagu daray afyaha la daawado dadku waxay yidhaahdaan may daarin ciide daawo islaamudyay